aadan xasan aadan oo ah safiirka dowladda jabuuti u fadhiya magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay ciladii ku timid diyaaraddii uu la socday madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo shalay kasoo degan weyday garoonka caalamiga ee aadan cadda ee magaalada muqdisho safiir aadan waxa uu sheegay madaxweynaha inuu qorsheeyey ka qaybgalka shirkii igaad ee shalay lagu qabtay magaalada muqdisho ayeeshii ay suurogeli weyday kadib markii diyaaradda cilad ay ku timid taasina ay keentay in madaxweyne geelle uu dib ugu laabto dalkiisi jabuuti oo markii hore uu kasoo aanbabaxay hayeeshee shirka waxaa uga qayb galay oo u matalayay wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle shirkakan waa ka qayb galay waa ka qayb galay qabaqaamadiisii iyo diyaarintiisii wuxuuna boqolkiiba boqol diyaar u ahaa inuu maaragtaanay joogo laakiin cilad farsamo oo ku timiday diyaaraddii uu kor saarnaa ayaa fadhiisan weyday muqdisho marka waxay noqotay qadar inuu dib ugu noqdo dalkiisii jabuuti nabadna uu ku laabtay oo uu ku daadegay laakiin shirka kamuusan maqnayn wuu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu shirka kan ka qayb galay oo uu joogo waxa uu xataa sheegay ra-iisul wasaaraha etoobiya inuu xalay isagu kusoo qalqaaliyay imaatinka shirka oo imaatinkiisa isagu u sabab ahaa laakiin nasiib darro uu isagu maanta wuuna jir ahaan fadhiyin laakiin ay iyagu matalayaan marka waxaa joogay wasiirkii jabuuti arrimaha dibadda oo ka qayb galay shirka iyo maaragtaan safaaraddii oo annagu aan nahay kolkaa shirkaasi si buuxda ayaa jamhuuriyadda jabuuti uga qayb gashay dowladda jabuuti oo ka mid ah ciidamada midooda afrika ee amisom ayaa lagu tiriyaa dowladaha sida aadka u taageera dowladda federaalk soomaaliya oo xilligan u baahan garab istaag joogto ah waxaana madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele uu ka mid ahaa dadkii sida aadka u qabanqaabiyey qabsoomidda shirkii magaalada muqdisho igaad ugu soo dhammaaday oo soomaaliya taariikh weyn u noqon doona